إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada warka duhurnimo ee idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ku dhowaad toban askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ayay mujaahidiintu ku dileen weerar ka dhacay duleedka magaalada baydhabo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa cagta mariyey xere ay ku sugnaayeen askarta dowladda federaalka oo ku taal gobolka shabeellaha hoose guddoomiyaha degmada ceelwaaq ayaa xalay lagu weeraray hoyga uu ka degan yahay degmadaas waxaa maanta barnaamijka diiradda jimcaha lagu falanqeeyey xaaladda waddanka afghanistaan iyo guulaha ay gaartay imaaradda islaamiga ah ee afghanistaan hay-ad ka shaqaysa daryeelka agoonta ayaa dalbatay in garab lagu siiyo u gurmashada dadka masaakiinta ah warka dibaddana askar ka tirsan maamulka nusayriyada bashaar al asad ayaa lagu dilay qarax ka dhacay waddanka suuriya u diyaargarooba qodobadaas oo faahfaahsan
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkii oo fidsan ku dhowaad toban askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ayay mujaahidiintu ku dileen weerar ka dhacay duleedka magaalada baydhabo warkaas iyo warar kaloo ku aadan weerarro ka dhacay gedo iyo shabeellaha hoose waxaa inoo faahfaahinaya maxamed cali aadan weerarkan oo ahaa mid culus ayay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab la beegsadeen kolonyo ka tirsan ciidamada maamulka koonfur galbeed oo marayay qaybo ka mida gobolka baay duleedka deegaanka goofguduud buurey ayaa ciidamada maamulka koonfur galbeed lagula beegsaday weerarkan jidgalka ah waxaana lagu gaarsiiyey khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac inta la xaqiijiyey sagaal askari oo ka tirsan ciidamadii martigeliyey weerarka ayaa lagu dilay halkaas halka lagu dhaawacay toddoba kale marka laga soo tago khasaaraha nafeed ee gaaray askarta maamulka koonfur galbeed waxay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab weerarkan kusoo furteen lix qori oo ay ku jiraan kuwa loo yaqaano bkm iyo agabyo kale oo milatari sidoo kale ciidamo aada u hubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa aroornimadii hore ee saaka weerar culus waxay ku qaadeen askar ka tirsan kuwa dowladda federaalka oo fariisin ku lahaa deegaan ka tirsan gobolka shabeellaha hoose saldhigga askarta dowladda federaalka ee deegaanka sabiid ayay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka weerareen dhowr jiho waxaana halkaasi ka dhashay khasaare xoogan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac kaasoo la gaarsiiyey ciidamada dowladda federaalka waxaa intaa dheer in ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay dagaalkii saakay kusoo furteen hub iyo agabyo milatari kuwaasoo saldhigga u yiilay ciidamada dowladda federaalka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gebi ahaanba la wareegay deegaanka iyagoona goob fagaaro ah kula hadlay dadka dhanka kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay qarax ku weeraray guri ay degmada ceelwaaq ee gobolka gedo kaga sugnaayeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmadaas guddoomiye ku-xigeenka degmada ceelwaaq iyo xogayaha degmadaas ayaa lala beegsaday qaraxan oo ka dhacay hoygii ay kaga sugnaayeen degmada inta la xaqiijiyey laba askari ayaa ku dhaawacantay qaraxan habeenkii xalay ka dhacay degmada ceelwaaq islamarkaana lagu beegsaday mas-uuliyiinta degmada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sii kordhisay howlgallada kala duwan ee ay ku beegsanayso ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka waxaana toddobaadkan gudihiisa ay mujaahidiinta fuliyeen weeraro waaweyn oo si xun loogu dhiig bixiyey askarta dowladda federaalka waad mahadsan tahay maxamed cali aadan waxaa maanta barnaamijka diiradda jimcaha lagu falanqeeyey xaaladda waddanka afghanistaan iyo guulaha ay gaartay imaarada islaamiga ah ee afghanistaan cabdifitaax maxamed qaasim ayaa ka warramaya barnaamijka diiradda jimcaha waxaa maanta lagu lafaguray dalka afghanistan iyo isbedelada taariikhiga ah ee ka dhacay kadib markii maraykanka iyo xulufadiisu isaga carareen imaarada islaamiga ahna ay la wareegtay guud ahaan waddanka sheikh cabdulilaah oo muddo ku noolaa waddankaas ayaa shaaca ka qaaday in dadka reer afghanistan ay weligoodba fir u lahaayeen dagaalka iyo nacaybka cadaawaha taasna ay allah kadib qayb ka tahay sababaha keenay guusha maanta lagu naaloonayo waxay ka mid yihiin shucuubta loo yaqaano shucuub al aariya oo ay ka mid yihiin taajiga iyo furuskan nimankan iiraan ee maanta ku badan iyo kurdiga nimanka kurdistan loo yaqaano nimankaasa laysku aariyiin baa laysku yidhaahdaa bashtuunka gaar ahaan si gaara waa niman caniidiina oo aad u madax adag oo dagaalyahanaa oo gaaladu ay loodin kara weyday waa nimankay ingiriisku u bixiyeen berigay adduunka ka talin jireen ay isku magacaabeen boqortooyadii qoraxdu aan ka dhicin waa nimankay ku magacaabeen bay ahaayeen ashucuub alcaniida iyaga iyo kurdiga iyo yamanta iyo dalalkay geli kar waayeen soomaaliyana kamid ahayd waan u malanaya iskama hubo marka bashtuunku waa gaar ahaan waa shacab aad dagaalama waxaa la yidhaahdaa dalkani weligiiba dagaalu joog buu ahaa xataa qabla alislaam afghanistan oo ay diinta islaamku gaartay muddo hore ayaa waxay shacabkoodu yihiin kuwo aanan ka gorgortamin dhanka diinta islamarkaana iskala weyn inay ku dhaqmaan qawaaniin wadci ah ama shisheeye wax u yeeriyo taariikhdooda waxay ku baraysaa inay jebiyeen ingiriiska oo ku duulay muddo saddex goor ah warso ama quwaddii ruushka oo ay ilkaha ka siibeen iyo nato oo uu maraykanku hor kuujinayay oo ay lafdhabarta ka jebiyeen sheikh cabdulilaah ayaa waxa uu shaaca ka qaaday inuu goobjoog ahaa afghanistan markii maraykanku ku duulayay maantana ay farxad u tahay isaga oo nool inuu soo gaaro xaaladdan marka guushan maanta ilaahay uu siiyey ka gaadheen guusha ilah baa bixiya nasriguna xagga ilah ka yimaadaan laakiin dee asbaabteedii bay la yimaadeen oo ah inay sabreen inay ilaahay tala saarteen oo isku xidheen iyo inay midoobeen oo ay raayad kaliya ku dagaalamayeen guusha maanta marxaan ku cabiri karaa inay tahay farxad muslimiinto dhan isu hoyatay looga baahan yahayna ragga kale ee maanta meelaha ay ka shidan tahay xabaddu ka dhacayso iyaguna inay dariiqa maraan oo insha allah iyagana maalinta loo dabaaldegi doono oo gaala ay ka carari doono meelaha ay ka dagaalameen mujahidiintu insha allah ma foga ayaan leeh marka laga yimaado in guushan taariikh weyn uga dhigan tahay muslimiinta dhanka kale waxay maraykanku u tahay taariikh madow oo caalamka tusaysa sida uu u liito isbeddelka ka dhacay afghanistan waxaa laga qaadan karayaa cibar iyo tusaalooyin badan aqoon-yahan abshir xaaji faaraxa oo ka qayb galay barnaamijka diiradda jimcaha waxa uu sheegay in arrintan ay wax ku qaadasho ugu sugan tahay jamaacaadkii horay u qaatay mabda'a ah inay diinta iyo shareecada ku soo celiyaan dimuqraadiyad iyo maraykanka oo la xoodxooto waxaana aqoon-yahanku uu soo bandhigay farqiga u dhexeeya jamaacaadkaas iyo kuwii jihaadka qaatay oo ay ugu horeeyaan reer afghanistan
qaybna waa jamaacaad musaalima oo dimuqraadiyad iyo waxyaalo kale wax ku raadshaan marka maanta de waxaa guulaystay ninka caalamkii calaa mar a wa masmac min alcaalam isagoo hubkiisii wata waddankiisii qabsaday qof kalena aan wax ka weydiinayn meesha bacduljamaacaad markay waddankii qabsadeen saacado gudahood looga qabtay kuwii xataa meelaha qaarkood qabsadayna ku dhawaaqeen inay dowla cilmaaniya dhisahayaanoo aysan maarata adduunka dhib ku haynin oo iyaga ay tanaasuleen marka haddee wixii quwo lagu qaato quwaa lagu soo ceshaday ninka quwada isticmaalay ninkaasaa guulaysanayakana cabsi buu ku jira mar kasta saacad kasta abshir waxa uu intaasi ku daray in isbedello xooggan ay haatan caalamka ka socdaan xilliganna uu yahay casrigii islaamka ugu dambayntiina sheekh cabdulilaah ayaa dadka muslimiinta ah u soo jeediyey dardaarankan marka in kitaabkana gacan lagu qabsado seefta ama qorigana gacan lagu qabsado gaaladana layska dhiciyo gaalada waxay u socdaan waxa weeye dadka muslimiinta inay baabi'iyaan diintooda ka baabi'iyaan akhlaaqdooda ka baabi'iyaan khayraadkooda iska dhurtaan addoon kabaabuqaada ay u noqdaan siday kay kaga bixi karaanna waa iyaga ah qoriga qaata oo gaalada iska celiya oo waxay gaaladu tahay tusa oo midoobaan waxaan kaloo kulantan lahaa muslimiinta dagaalamaya maanta daafaha caalamka ka dagaalamaya ama kuwaan dagaalamayna insha allah berri dagaalami doone maanta insha allah laga yaaba inay ay jihaadka kasoo qayb galaan inay midnimada ilaaliyaan maraykanka ayaa haatan ka qoomameenaya dhaqaalaha faraha badan ee uga baxay dalka afghanistan iyo askarta xaddhaafka ah ee uga dhimatay isagoo aanan wax natiijo ahi ka gaarin hadafkiisii duulaan hay-ad ka shaqaysa daryeelka agoonta ayaa dalbatay in garab lagu siiyo gurmashada dadka masaakiinta ah sida warkan uu ku faahfaahinayo zakariya cumar kadib safare iyo howlo shaqo oo mas-uuliyiin ka tirsan mu'asasada alkafaala liracaayat al aytaam ay ku marayeen wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka safaradaas oo ay ku wehlinayeen culamaa uddiin iyo waxgaradka islaamiga ah ayaa waxa ay ku mareen wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka iyagoona kulamo kula qaatay qeybaha kala duwan ee dadka ku dhaqan degmada jamaame waxaana ay ku booriyeen inay ka qayb qaataan sidii wax loogu qaban lahaa agoonta guddoomiyaha mu'asasada al-kafaala sheekh xasan ibraahim khamiis ayaa isagoo la hadlayay bulshada ku dhaqan magaalada jamaame waxa uu ku booriyey in kaalintooda ay ka qaataan waxtarka agoonta meel kale hay-ad kale iyo wax kale wax ka sugeyna ma lahan haddana waxaan rabnaa insha allahu inaan xoolahaas aruurino degmada jamaama shalan soo gaarnay ganacsataan la kulanay gacmo furan bay nagu soo dhaweeyeen dad na siiyey bil walba waxaan bixinanaa jira ganacsatada khayr allah siiyey yaa ka mid ah dad lacag bixiyaa jiro saaka waxaan la kulanay odayaasha dhaqanka iyo salaadiinta iyo nabadoonada ayakana gacmo furan bay nagu soo dhaweeyeen hawshan inay wax nagala qabtaan oo agoontaas insha allahu aan kulligeed aan wada kaafino ayaan u soconaa hadda maanta waxaan hadda la kulmaynaa maraakista haweenka meesha ugu khayr badan dhawardhaxaadka ugu weyna waa ininka marka waxaan idinka rabnaa dhibka agoonta ay leeyihiin kulli dad badan oo ininka idin ka mid ah oo agoonta waa gacanta ku hay waa laga yaabaa inay inay jiraan marka ninkii agoon kafaala qaadi karo ninkii xoolo bixin karo ninkii hadda wax bixin karo arrintaas inaad ilaahay ku ranaayo in arrintaas aad ka qayb qaadataan ayaan insha allahu rabnaa waxaa sidoo kale isna dadka muslimiinta ah ku dhiirageliyey waxbixinta gaar ahaan in agoonta wax lagu bixiyo iyo muhiimadda ay leedahay sheekh cabdililaah oo ka mid ah culammada diinta islaamka islamarkaana mu'asasada ku wehelinayay safarada anshaqa ee mu'asasada ay ku martay deegaanada wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka yaquul ibnu aadam maali maali maalkiisuna maaha ilaa wuxuu maaragtay cunay uu baabi'iyey wuxuu gashaday oo dushiisa ku dhammaaday iyo wuxuu la baxay oo baaqiya akhira u dhigtay aayadda hadda sheekhu akhriyey wasaaricuu ilaa makfirati min rabbikum wajannatin carduha asamaawaatu waalardu uciddat lilmuttaqiin uciddat lilmuttaqiin muttaqiintii marka la yihi jannadaas weyn ee samaawaadka iyo arriga ka weyn ama la midka waxaa loo diyaariyey muttaqiinta kuwa ilaah ka cabsada yaa laga bilaabay aladiina yunfiquuna fi saraa'i waadarraa muttaqiinta ugu horeeya kuwa wax la baxaya markay waxyar haystaan ee dhaban yihiin iyo markay wax fiican oo xaalatu yusr ku jiraan labadaba oo marka wax badan ilahay siina aan bixin marka uu ay ku yaraatana isagoo isku koobin xataa markay maalka kugu yaraya waxa la raba wax ka bixisa sidoo kale waxaa isna markiisa hadlay oo dadka muslimiinta ah ku booriyey inay wax ku baxsadaan agoonta iyo dadka danyarta ah sheekh jaamac cabdisalaan isagoona ku dheeraaday muhiimadda ay leedahay iyo ajirka ku jira waxtarka agoonta carruurta yaryar oo abbayaashoodii waayey kafaaladooda marka ilaahay hadda waakaas wuxuu leeyahay haloo tartarma khayrka dembi dhaafka haloo tartamo iyo janno cardigeeda u yahay asamaawaat waalard oo muttaqiinta loo diyaariyey dadka alla ka cabsada oo ciqaabtiisa iyo caradiisa ka baqaya naxariistiisa iyo raalaanshihiisana rajaynaya waxaa ayadda lagu soo gebagabeeyey waaxsunu wallaahu yuxibu almuxsiniin ixsaan sameeya ilaahayna wuxuu jecel yahay kuwa ixsaanka sameeya maanta wax yarba inuu la baxo qofka uu joogteeyo oo ku qormo diiwaanka muxsiniinta ilaahay agtiisa wax qaaliya ka aweeye qofkana qaali oo ah markuu ilaahay ku jeclaado maxaaba kale kuu dhiman boqorka adduunkan hadda ugu qanisan oo ugu cajab badan haddii uu ku jecel yahay saaxiibku leeyahay maxaad ka baqaysaa wax dhib adduuna oo aad ka welwelaysa miyaa jiraysa maya mu'asasada alkafaala liracaayat al aytaam ayaa waxa ay fulisay mashaariic kala duwan oo khayri ah kuwaas oo ay ka faa'iidaysteen boqolaal qoys oo agoommo ah iyo dad danyar ah oo ku sugan wilaayaadka islaamiga ah waxaa sidoo kale ciddii doonaysa inay wax ku baxsato agoonta iyo waxtarkeeda ay mu'asasada kala soo xidhiiri karaan lambaradan hormuud eber eber labaatan iyo shan labaatan iyo lix toban iyo sagaal lambarka xiga toban iyo afar konton iyo saddex konton iyo siddeed akoon salaama soddon iyo afar afartan toban iyo kow labaatan iyo kow akoon salaama soddon iyo afar afartan toban iyo kow labaatan iyo kow somtel namber eber eber labo konton iyo labo lixdan iyo labo siddeed eber saddex eber eber siddeetan somned namber eber eber labaatan iyo shan labaatan iyo lix lixdan iyo siddeed siddeed iyo sidoo kale eber saddex eber eber labaatan halka warkaas aad kala socotaan waa idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ugu dambayntiina askar ka tirsan maamulka nusayriyada bashaar al asad ayaa lagu dilay qarax ka dhacay waddanka suuriya maxamed ciise ayaa ka warramaya qarax xoogan oo loo adeegsaday miina nooca dhulka lagu aaso ayaa waxaa lala egtay gaari ay wateen askar ka tirsan ciidamada maamulka nuseeriyada ee bashaar al asad kaas oo ka dhacay koonfurta dalka suuriya qaraxa oo lala bartilmaameedsaday gaari ciidan ayaa si gaar ah uga dhacay waddada isku xirta magaalooyinka naafic ah iyo caynuldikri oo ku yaala baadiyaha gobolka darca ee koonfurta suuriya kaas oo ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen in ka badan sagaal askari oo ay ku jiraan saraakiil kuwaas oo ka tirsanaa ciidamada maamulka nuseeriyada ah ee uu hogaamiyo bashaar al asad sida aan wararka ku helayno weerarkan qaraxa ah ayaa waxaa ku dhintay lix askari oo uu ka mid ahaa sarkaal darajadiisa lagu sheegay kabtan oo ka tirsanaa guutada boqol tobaniyo labaad ee ciidamada maamulka nuseeriyada sidoo kale waxaa ku dhaawacmay laba kale oo uu dhaawacoodu yahay mid halis ah warkii aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee alfurqaanna waa naga intaa